dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga gobolka hiiraan suuqa weyn ee bakaaraha oo xiliyadii habeenkii ah laga dareemayo u diyaargarowga ciidulfidriga madaxweynaha yuganda oo kambaale ka dahfuray salaam bank oo ah bankigii ugu horreeyey ee islaami ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
qodobadii ugu waaweynaa warkeena hadduu warmarkaana kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan wararnaynu ku bilowna dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay in howlgal qorshe daalamayaal ka tirsan al-shabaab sida warkan uu kusii anbaqaaday wareega cirguje
dowladda soomaaliya ayaa waxay shaaca ka rogtay inay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay laysay islamarkaasina ay guulyili ka gaadhay kuwaas oo ay sheegtay in isugu urursanayeen siday xarar dheere usoo wareeri lahaayeen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan afartan xubnood oo ka tirsan al-shabaab in lagu dilay howlgal qorshtin oo sameeyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka hoos kaashanaya kaasi oo ka dhacay deegaanka bacaad faarax adan oo hoos taga degmada xadarle ee gobolka midooda al-shabaab ayaa la doonayay sida wararku tibaaxayaan inay soo weeraraan xarar dheer laakiinse ciidamada xoogga dalka ayaa jibbaha dhulka u aastay al-shabaab halkaas soo weeraray islamarkaasina iska urursaday laayay siday ciidamada dowladda shaaca ka qaadeen sidoo kale in ka badan satan iyo shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu diliyay howlgal kaloo ka dhacay ciidanka xoogga dulka ay sameeyeen kaasi oo ahaa howlgal qorshaysan ay sameeyeen saaxiibada caalamiga oo kaashanaya ciidamada dowladda waxayna ka sameeyeen howlka fiiqaa oo shan iyo toban kilomitir u jira qiyaastii deegaanka daarusalaam oo dhowaan al-shabaab weerar kusoo qaadeen halgalkan ayaa soconaya islamarkaasina noqonaya mid looga guuleystay al-shabaab waxaana laga burburiyey goodhi dagaal sidoo kale xubno badan oo al-shabaab ayaa halkaas lagu laayay sidoo kale ciidamada dowladda ayaa bartilmaameedsaday weerar ay kusoo qadan daarunicma halkaasoo al-shabaab la wareegeen ciidamada dowladduna ay hadda gacanta ku hayaan sidoo kale lix xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena dhaawac ayaa lasoo gaadhsiiyay sida dowladdu shacab ka qaaday dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed waxaa ka go-an in la cidhibtada al-shabaab ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda
mahadsaned cabdiwahaab dhinaca kalena ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa jubbaland iyo sidoo kale ciidamada admis ayaa howlgal wadajira ka fuliyey degmada dhobley hoose sida warkan uu ku dheereynayo wariyahena cabdiqaadir cismaan indhooy dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaya howlgalka midooda afrika ee admis ayaa howlgallo wadajira saacadihii lasoo dhaafo waxay ka sameeyeen degmada dhobley weliba deegaano kale oo hoostagaa saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu yahay mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka degmada dobley islamarkaasina lagu doonayo in looga horto amniga gidiga ku-a sidoo kale ciidamadan isku dhafka ah ayaa u ruqaansaday tuulooyin ay ka mid yihiin barwaaqo wadajir calibuley dardar iyo weliba deegaanka dhagax la yidhaahdo ama dhagaxa tulooyinkan oo ay ka fuliyeen howlgallo ka dhanaha dagaalamayaasha al-shabaab kormeerkan ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybta jubbaland ciidanka booliiska daraawiishta nabad sugidda iyo weliba ciidamada deegaanka ee macusleyda ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid ay gacan ay kaga helayeen ciidamada adlis islamarkaasina uu socdo maalintii saddexaad waxaana uu ka dhacayaa deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolada jubbooyinka halkaasi oo ay si weyn ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ciidamadan ayaa fariisimaha ay dagaalamayaasha al-shabaab ku sugan yihiin iyo weliba deegaanada kale la tuhmi karo inay ka geysanayaan farala amniga lidiga ku ah beegsanaya waxaana howlgalkan uu yahay mid lagu xoojinayo howlgalka ka dhana al-shabaab ee deegaanada jubbaland
faahfaahin hindhow gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu maanta een, kulan looga hadlayay amniga gobolkaasi ku gudoomiyey magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sida warkan uu ku wareegay cali aadan gudoomiyaha cusub ee maamulka gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabelle muuse salaad weheliye ayaa gudoomiyey kulan looga hadlayay amniga gobolka hiiraan oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada ka ka kala tirsan xoogga dalka nabad sugidda iyo booliska kaas oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle muuse salaad weheliye ayaa ugu horeyn warbixin ku saabsan amniga magaalada beledweyne iyo howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ka dhageystay saraakiisha amniga ee gobolkaasi sidoo kale gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey dadaalada saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ay ugu jiraan xaqiijinta amniga waxa uuna faray saraakiisha in la xoojiyo qorshaha sugidda amniga magaalada beledweyne waxa uuna ballan qaaday in maamulka gobolka hiiraan kaalinkiisa uu qaadan doono islamarkaana uu bilaabi doono isla xisaabtan dhaba si xaaladda ka jirta wax looga bedelo dhowaan ayay ahayd magaalada beledweyne markii ay ka dhaceen dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle iyo ciidamo taabacsan maamulka la magacbaxay hiiraan state
meeshan dhadhaadan dhankana dhanka kalena qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay khasaaraha ay geystaan dhawaadada xamuulka ah ee maalintii shaqeeya sida warkan ku dheeranayay doosha
horta haweenka dhibka ay leeyihiin waxaa waaye ayagoo kuu jiraan barnaamijkaa qabanaya soomanaasana ku dhammaaday meeshaan oo afkooda xiran yahay oo guryahooda afur laga sugayo hadda waxaa laga yaabaa xataa dadkaas meesha ku dhintay dadkooda qaar inayna ogeyn gaari weyn lix saaca weynu ka sugma in la fasax ma ama ku habboonobo khasaaraha ay geysanayaan gawaarida xamuulka qaada ee ku kala goosha waddooyinka caasimadda ayaa noqday kuwa soo badanaya gaballicii shalay gaari hoomey ah ayaa waxaa ku korgudoomay gaari konteynar ah khasaaro kala duwan oo dhimashii dhaawac ayaana ka dhashay waxaana gaarigaasi saarnaa dad sooman shacabka caasimadda ayaan aragtidooda wax ka weydiinay iyagoona siyaabooyin kala duwan kaga hadlay arrinta ku aadan gawaarida xamuulka ah amar uu soo saaray maamulka gobolka banaadir marro hore ayaana noqon mid dhaqan gala balse gudoomiyaha gobolka banaadir xalay markii uu tegey goobta shilka uu ka dhacay amar kale ayuu soo saaray oo ah in gawaarida maalintii aysan shaqay karin xamuulka ah shacabka caasimadda oo aragtidooda ah wax ka weydiinay ayaa sheegay in gawaarida xamuulka ah keliya een ay codsanayaan inay shaqeeyaan wakhtiyada habeenkii ah gaar ahaan wixii ka dambeeya labayo tobankii habeennimo in lasoo fasaxo qaar ka mid a darawallada ku shaqaysta mootobajaajka ayaa dhankooda iyaguna ka hadlay khataraha ay wajahaan iyo dhibaatooyinka kala duwan ay ku qabaan gawaarida xamuulka qaada baabuurtan xamuulka dhib bay dadka ku haayaan ummadda dhib ay ku haayaan waxaa waaye mootadana iyadana sideeda kamaroono hoostay kaa gelinaysaa baabuurta xamuulka waxaan d- dowladda iyo gobolka banaadir ka codsanaynaa inay maalin oo dhanba naga joojiyaan oo wakhtiga lix saac la yidhaaho ay u fasaxaan dad soomanaa shalay ku dhammaaday meeshaan oo afkooda xiran yahay oo guryahooda afur laga sugayo hadda waxaa laga yaabaa xataa dadkaas meesha ku dhintay dadkooda qaar inayna ogeyn kalifkaasna waan haystaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda boqolkiiba boqol inay naga ansixiso dhallinyarada waxaan uga digayaa mootooyinka wato inay yacni ayaga naftirkooda dadweynaha saaran waxaa ka saaran mas-uuliyad wallaahi inta dhimato ilaahay ha u naxariisto inta macnaha dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo marka waxaan leeyahay anaka inkastooba oo mataqaana anakan aan gawaaridle gaadileyda ka midna oo bajaajley nahay ilaahay yaa macnaha horta bajaajley ka badbaadiyey waxaan leeyahay inay mataqaanaa baabuurta waaweyn oo xamuulka habeenkii xilligii xilli dambe oo la la fasaxo mataqaanaa waxaan intii kalena waxaan leenahay oo dhimatana ilaahay ha u naxariisto marka wixii afar saac ka dambeeyo amba shan saac haddii laga dhigi karo aan leenahay macnaha baabuurta waaweyn hala fasaxo markaas maalintiina halaga waddada ha waddooyinka halaga halaga gawaarida xamuulka khasaare magaalada aad iyo aad ay ugu hayaan laakiin ani tayda hadda waxaa dhihi lahay gaari weyn lix saaca weynu ka sugma in la fasax ma ama ku habboonobo oo maalinta kale bajaaj iyo caasi iyo gawaari yararka inay socdaan asagana lix saac wax ka dambeeya habeenkii ha ha shaqaysto gaariga xamuulka dhibaato weyn aan ku qabnaa shacabka soomaaliya haddaan nahne ayadoo bajaadlii keliya aan la dhihin baabuur keliya aan la dhihin sababtee waxaa la arkay gawaari soo goosatay oo guryo iskaaga dhex baxday ajib iskaaga dhex baxday dhibaato badan geysatay marka gobolka banaadir madaalo waxaan ka codsanaynaa in gawaaridaas la xakameeyo waqtina loo sameeyo macnaha afar saa wixii ka dambeeya shacabku waa yaryahay khasaarahana waa yaraanaha marka waxaan ka codsanayaa in dowladda inay afar saac wixii ah ka dambeeya ee u fasaxaan baabuurta waaweynka dhibka ay leeyihiin oo hawa ayagoo kuu jiraan barnaamijkaa qabanaya marka waxaa rabnaa baabuurta waaweynka inay habeenkii ay shaqaystaan annagna maalinta ay shaqaysano bulshada maxaa fariina u diraysaa marka na bulshada waxaa farina oo diraya hadda inaa baabuurtan waaweynka horta baabuur mootolada hoosta ay ka galaan cabdisalaan juulo shaakir darsan t v magaalada muqdisho
xamrooyniga hore dadku u ordaan inta badan laakiin suuqa bakaaraha habeenay maalin online waaye toddoba saac sideed saac intiiba qof oo kastamar oo joog waa u shaqaynaa sanadka wuxuu ugu dugan yahay nabadgelyada aan haysano ilaahay baa hadda sugnaatay
bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxay ahayd mid dadkoo idil ay u diyaargaroobeen wixii hadda ka dambeeyana waxaa loo sii diyaargaroobi doonaa u dabaaldegadda munaasabadda ciidulfidriga oo waxaa lagu jiraa qaybihii ugu dambeeyey si toos ayaa idin kala soo hadlaya suuqa weyn ee bakaaraha waana suuqa ugu weyn caasimadda soomaaliya muqdisho wadadaanna waxay ku caanbaxday wadada hudhayda markii aad fiiriso goobtan waa goob camiran oo ay ka furan yihiin goobihii ganacsi oo qaybo kala duwan ka kooban islamarkaana waxaa halkan ku sugan dudyow kala gedisan u imaaday in ay ka dukaamaystaan ama ka shoobin garaystaan halkan inta badan dadka soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin badi in suuqa bakaaraha aan la isku halayn karin oo habeen xilli dambe aan laga soo adeeg dooganan karin hase yeeshee sheekadu wakhtigan sidaa way ka gedisan tahay oo ammaanku waa mid la isku halayn karo oo sidii hore iyo sannadihii horeba suuqa uu ka gedisan yahay ganacsatada suuqa ayaa bulshada soomaaliyeed ee caasimadda waxay u sheegayaan wixii hadda ka dambeeya maadaama loo dabaaldegi doono oo ay fooda nagu soo hayso bilashada ciidulfidriga inay u soo adeeg doonan doonaan
dajabka suuqa ugu weyn waa
waa hubaal in sanadkan sanadihii hore uu ka duwan yahay suuqa weyn ee bakaaraha waxaan markan imaaday waddada cabshir bacaadle ku dhegan ee dhinaca cabdilshideeye ku aadan waxaa idin muuqata in dadkii xilligan ay joogaan u diyaarsan yihiin in bulshada ay ka ganacsadaan carwooyinkii oo aan loo kala harin iyo dhinaca qaybaha kabaha ayaa furan waxay inta badan dadka halkan u soo wax doontay inay ka gataan ka marqaati kaceen in waxyaabo badan uu suuqa weyn bakaaraha iska bedelay hadday noqon lahayd ammaanka isku hallaynkiisa iyo in xilli dambe ay suuqan ka adeegtaan waxaad ogeed in keliya suuqa bakaaraha afar iyo labaatan saac oo xilliyada habeenkii xitaa qayb hore uu ka shaqeeyo laakiin hadda isbeddelka yimid ayaa ah in ilaa qaybihii dambe la shaqaynayo dadku ay usoo cin- ee, u soo markaasi adeeg doonan doonaan haddii aad ku mashquulsan tahay in suuqyada kale aad u adeeg doonato bulshada toddobiyo tobanka degmo iyo saddexda deegaan ayaa la ogeysiinayaa wixii hadda ka dambeeya qaybaha dambe suuq weyn ee bakaaraha inaad u soo adeeg doonan doonto anigaa ugu horeeya caawa ayaan u soo adeeg doontay waxaan isku dayay inaan idiin soo gudbiyo waxyaabaha ka jira halkan
haye dibsada wac
waddo carwo liimooni la daris ah ayaan markan imaaday oo suuqa weyn ee bakaaraha ayayna ka tirsan tahay dhaqdhaqaaq weyn oo bulsho ayaa halkan ka jira waxaa iga dambeeya dad soomaaliyeed oo qaarkood toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir inay ka imaadeen ay hubaal tahay halkan ayay u soo adeeg doonteen iyada oo markaasi xilli habeen ah waalidiintu waxay wataan ciyaalkooda oo xilligan tan ayayba u sii diyaargaroobayaan ciidulfidriga oo markaasi nagu food leh maadaama weli bishii barakaysaneed ee ramadaan aan dhex muquruninno waxaad arkaysaa caruur yaryar oo halkan loo keenay si ay dooqooda markaasi wax ugu iibsadaan waxaana caruurtan ay ka mid yihiin caruurta soomaaliyeed ciidda maalmaha kale way ugu duwan tahay oo waxaa lagu qabcinayaa nafsadooda in loo gado dharkii ay ku ciidi lahaayeen oo ay saaxiibadooda markaasi wakhtiga kula qaadan lahaayeen haddaba qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan suuqa weyn ee bakaaraha oo aan la dhex qaadnay muuqaalbaahyaha dalsan ayaan marka hore waxaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan iyo sababaha ku kalifay in xilli dambe oo habeen ay shaqeeyaan suuqa bakaaro aad iyo aad oo aan ku shaqayn jirnay haddeertaana sanadadii hore waxay uga duwan tahay yacni dadka waxay ka aaminsanaan inaan habeen shaqaynin laakiin haddeertaan habeenkii way shaqaysaa dalsan t v way ku mahadsantaa inay noo imaado oo ay suuq dadka ay tusto inay shaqaysa habeenkii
halka markaasi kala socotaan dhegeystayaal oo raadiga halkaasi muqdisho markaana qoraadka dibadda haddii aynu eegno madaxweynaha uganda ayaa kambaale ka daafuray salaan bank oo ah bangigii ugu horreeyay ee islaamiga ah xafiiska madaxweynaha uganda ayaa shaaciyey in laan ka tirsan bangiga salaam ay fadhigiisu yahay dalka jabuuti arbacadii laga daafuray dalka uganda iyada oo bankigan uu yahay hay-ad maaliyadeed oo waafaqsan shareecada islaamka sida uu shaaciyay xafiiska madaxweynaha uganda yoweri museveni daafurka howlaha bankiga slam bank limited waxa ay daba socotaa sharci sanadkii hore fasaxaya adeegyada bangiyada islaamiga ah ee uganda bangiyada islaamigu waxay raacaan eh, mabaadi'da islaamka bixinta eh, dulsaarka iyo sidoo kale kafa- eh, kafogaanshaha maalgashiga howlaha qaarkood sida amaanka oo kale madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka bankigan oo ka dhacday caasimada kambala sida lagu sheegay oo saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa muslimiinta oo afar iyo toban boqolkiiba ka ah shacabka uganda ayaa in muddo ah ka cabanayay in bangiyada uganda aysan haysan wax soo saar shareecada waafaqsan hogaanka iyo muslim iyo mas-uuliyiinta muslimiinta uganda ayaa u ololeynayay in la sameeyo sharci bangiyada islaamiga ah si loo dhiirigeliyo hay-adaha bangiyada islaamiga ah ee laga yaabo inay dalka kusoo geeraan ibraahim cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha guddiga sare ee bankigan ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in bankiga cusub uu bixin karo shaqo waafaqsan shareecada oo ay dowladda uganda ka faa'iidaysan karto si kor loogu qaado raasumaalka mashaariicda kaabayaasha gudahaan dhegeystayaal warkii duuraas kala socdeen raadiyo halkaasi muqdisho waddan dhiganta
hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel